madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida itoobiya mustafa maxamed cumar ayaa xiriga ka jaray dhismaha xarunta daaweynta dadka ka xanuunsan dhimirka iyo neerfaha oo lagu dhisay iskutashi bulsho islamarkaana laga hirgeliyey magaalada dhagax buur ee gobolka jarar munaasabada xirig jarka xarunta ayaa waxaa madaxweynaha ku wehlinayay wasiirka caafimaadka dowla deegaanka muuse axmed maamulka magaalada dhagax buur iyo marti sharaf kale madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida itoobiya mustafa maxamed cumar ayaa u mahad celiyey qurba joogta kasoo jeeda magaalada dhagax buur oo door muhiima ka qaatay dhismaha xaruntan qurba joogtu dadaal aada u fiican ayay sameeyeen isbeddelka kadib waxaan soo qaadanayaa dhowr tusaale kow qoraxay iskuulka laga sameeyey ee waagii dowlata imtixaanka la qaaday ardaydii dhiganaysa dhammaantii ay baastay waxaa soo samaysay qurba joog magaalada qabdaar waxaan soo qaadanayaa isla dhagaxbuurtan qurba joogtu lacagay soo direen iskuulaadkii dib loogu dayactiray magaalada iskuulaad ku yaal iyo waxbarashada wax lagaga qabtay afdheer dhowr bilood ka hor waxaan kasoo xarig ka soo jarnay gabdho sidanoo kale isu abaabulay oo gobolka afdheer ah oo iyaguna macadan oo arday saddex boqol laba boqol laba boqol ilaa saddex boqol gaadhaya tacliintii muxuu ahaa iskuulka lagu dhigan jiray ee formalka ahayd iyo tii diin diiniga hadda ku baranaysa gobolka city waxaan ogahay duusi farsamo gacan oo dhammaystiran oo qurba joogta hadda ay samaysteen tusaalaan soo qaadanaya meelo badan waa laga heli laha magaalada goday hadda waxaa ka socda qurba joogtu dugsi ay wadaan oo iskuul gabdhaha u gaara oo socdaa jira oo dhammaada soosoo dhammaanaya marka si guud qurba joogtu isbeddelkii kadib wax fara badan oo wanaagsan ayay bilaabeen gaar ahaan meelihii baahida u badan aan u qabnay ahayd waxbarashada caafimaadka ayay xoogga saareen waana runtii wax aad aad iyo aad u wanagsan meelaha qaarkood ilaa jidadka dhismahooday bilaabinba onagaa degmadan muxuu ahaa harawo oo kale dad iyaguna wado waddo ilaa soddon kilomitira samaystayba oo qurbajoog oo soo oo maaragtay shacabka gudaha iyo qurbajoogta iskaashadea arrintaas waxay astaan u tahay bulsho soo kabanaysa bulsho soo kabanaysa ididiila leh hadday sidan ku socoto oo nabadda toban sano shan iyo toban sanoo dambe ay ku sii jirtana isbeddel dhab oo bulsho arki doonta yaa maaratay yaa noo muuqata dhanka akhlaaqda iyo diinta waan la soconnaa halka maanta deegaan ku marayo isbeddel aad u ballaadhan baa jira kolkaa aad iyo aad baan u bogaadinaya gabdhaha jarar ee isa soo xilqaamay ee mashruucan ballaadhan iyagu maaratay shaqadaa qabsaday xukuumad ahaanna wixii taageeraa waan la garab taagannahay barnaamijyada maanta halkan aan ku haynaana waxay astaan u yihiin soo kabasho bulsho runtii aad iyo aad baan ugu farxsanahay aad baan u bogaadinaya gabdhihii ka soo shaqeeyey heel iyo hoobaan la garab taagannahay dowladda iyo guddigii jaramida inagoo gacanta is haysanna inaan isbitaalkan ugu adeegno dadka aan tabarta lahayn ee masaakiinta ayaan wadaynaa qaab ganacsi u geli mayno haddii aa la yidhaah dadka masaakiinta ee wax daryeela aan lahayn ninka lacag haysta ilmihiisa daryeeli kara meel kale ha geysto isbitaallada iyo adduunku badan yahay dadka inaan ugu adeegno in muddoa kadib markaa la barto dadka masaakiinta ee xanuunsanaya iyo in la daryeeli karo oo mas-uuliyadda aan sa saarno sanado ay socoto dantu way keeni in macadiyo ballaadhan oo kuwan ka ballaadhan oo ka standard fiican sida isbitaalladaba eegaba qofkaa waxaa haysana meel hoose u tago ka kalena dibadaha u tago hadhowna sidoo kale qofkiiba haysta ilmihiisa meeshii uu ku aaminay oo kale u geyni laakiin dadka masaakiinta ee sii hooseeya weeye hadda kuwa ujeeddada loo furay meeshan waa run dhaqaalo badan bay u baahan tahay dadaal badan bay u baahan tahay laakiin xukuumad ahaan qorshaha waan qaadanay in shaqaalihii iyo qalabkii iyo mushaaraadkoodii iyo waxoodii la qaato xarunta daaweynta dadka ka xanuunsan dhimirka iyo neerfaha ee laga dhisay magaalada dhagax buur ee gobolka jarar ayaa door muhiima ka qaadan doonto sidii adeegyo caafimaad iyo daryeel u heli lahaayeen dadka ka xanuunsan dhimirka iyo neerfaha ee ku nool magaaladaasi